madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland cabdiweligaas iyo axmed madoobe ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen kadib tegitaankoodii gaalkacyo waxa ay ku sheegeen in halkaas ay u yimaadeen ka qayb qaadashada dadaallada nabadeed ee la doonayo in xiisadda halkaas ka jirta lagu dhammeeyo madaxweynaha puntland cabdiweligaas waxa uu mar kale ku celiyey in dowladda puntland aysan lahayn mas-uuliyadda dagaalada gaalkacyo islamarkaana mas-uuliyadda dagaalladaas ay tahay in la saaro oo loo sheego cidda iskale siduu hadalka u dhigay waxa uu yidhi intaasi ay dhalin karto xal waara iyo in arrintan aysan mar kale dib u soo cusub runtii anigu waxaan aaminsanaha ka puntland ahaan arrintaas mas-uuliyadeeda aanaan lahayn in cid kale ay leedahay la rabana in wixii dhacay wax laiska weydiiyo cidda mas-uuliyadeeda la saaro oo loo sheego ay muhiim tahay isagoo la helo xal waara iyo inaas arrintan aysan dib damba usoo cusboonaanin cabdiweligaas waxa uu sheegay in puntland ay soo dhoweynayso islamarkaana ay ka qayb gelayso dadaallada nabadeed ay wadaan xubnaha uu ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ee ku sugan magaalada gaalkacyo waxa uu ugu baaqay xubnahaas inay xal buuxa raadiyaan islamarkaana maamulka puntland uusan doonaynin sii socoshada dhiigga shacabka soomaaliyeed ee daadanaya waa soo dhoweynaynaa anagu mar walbana sanaan ku celcelinay puntland waxay iyadu ka shaqaysaa diyaarna u tahay in ay horumar iyo nabadgelyo iyo dasnimo wanaag inay ku noolaato ayay diyaaro ahayd horumarka dalka in laga shaqeeyo wax dhibtan keenan waxay ahayd horumarkii aan ka shaqeynay runtii ayay ahayd waxa sanada dhaliyey iyo jidad la bixinaya iyo magaalada bircda dib loo soo celiyo iyo hantiya dowladda dib loo soo celiyo wanaag dowladnimo iyo wanaag soomaalinimo ayaan ka shaqaynaynay annagu wax dhibna maanaa wadin dad inay barakacaan dhibaata dhacdana ee kumaysan talagelin dowladda puntland waxaa rabaa marka in odayaasha yimid ay xala ay raadiyaan annagu ku soo dhoweynayna waxna laiska weydiiyo sababtoo diig dadka soomaalida ah oo islaamka laiska daadiyo maanayacay oo loo daadiyaahay mas-uuliyad waa inay yeelata cid waa inay qaada mas-uuliyaddaas dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in gaalkacyo ay dhib ugu filan tahay wixii horey u dhacay loona baahan yahay in iminka laga gudbo qasadka safarkayga markii horebana wuxuu ahaa gaalkacyo iyadoo aanu nimin xaaladii ka dhacday iyo balsidii loogu gurman lahaa nabadda waan rajaynayaa insha allahu inaan arki doono dadka oo dhan waxaana rajaynayaa gaalkacyo intaas inay ugu filaata dhib wixii soo dhacay ilmo barakaa iyo hooyo umulo meelu baxda iyo ruux dhinta midkoodna hadda meesha kuma jiraan waxyaalaha cidda dhacday oo dhan puntlandna waa soo wada hadalay qolyaha galmudugna wada hadlayna wafti laga soo horeeyeyna wuu jiraa prime ministerka iyo wufuuddii la socotay waxa ugu muhiimsanaan rabna inaan ka hadalana waxay tahay nabad baa dadka deeqda colaadi cidna ma deeqda hoy la galana colaadhimada sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay wax kasta oo nabadda ku xidhan intaan meel horta iska dhigna inaan nabadda kadib meel laga hadli laga hadlo dadaalada nabadeed ee ka socda gaalkacyo ayaa aad loogu rajo weyn yahay in lagu guulaysto islamarkaana la qaato nabadda